wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayaha ku qabatay kulan wacyigelin ah oo lagu dhiirigelinayay dadka leh ganacsiyada aan weli rasmiga ahayn si ay ugu gudbaan nidaamka ganacsiga rasmiga ah kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha waaxda dakliga ee wasaaradda iyo madaxa mashruuca saaba ugu horreyn gadoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh mukhtaar sheekh axmed ayaa ugu horreyn ka hadlay kubcinta ganacsiyada iyo muhiimadda ay leedahay bixinta canshuuraha maanta horta waa wax laga hadlayo waa canshuur dakhliga gudaha runtii hadduuna canshuur jirin dowladnimo ma jirto wax lagu shaqeyna ma laha nabadgelyan lama helayo waxaan horta aad ugu faraxsanahay maanta reer jubbaland inay u fadhiyaan war canshuur sidaa u dhiibnaa oo laga tashanaya wax ugu wanaagsan waaye haddaana canshuur la dhiibin nabadgelya ma jirayso nin walba gurigiisa ma fadhinaya bakhaarkiisa ma garanaya waxa wax lagu bixiya adduunka lagu hormaray waa canshuur dakhliga gudaha la bixinaya canshuurta gudaha dakhliga iyo dibaddaba waa in canshuuraha la bixiyo wax ugu wanaagsan waaye waxaan soo dhaweynaynaa siday wasaaradda maaliyadda ee jubbaland ay u daadiinayso ee ula tashanayso rugta ganacsiga ganacsatada dadka dhaqaalaha dhiibo mar walba waxaa lagu tashtaa war maxaan samaynaa runtii waa wax ugu wanaagsan waay ma aha wax cid yar ku tagrafasho ma aha ganacsiga iyo wax walba iyo canshuur walba la dhiibo kolba waa wax walba laiskugu yimaado waay mar walba wax la qabanayo war seen ka yeelnaa waa aad ayaan ugu faraxsan arrintaasi hoosha ku wadaan madaxa mashruuca saab maxamed nuur saalex ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey ujeedooyinka iyo higsiga mashruucan isagoo sheegay in mashruucan uu yahay mid lagu kubcinayo dhaqaalaha marka maanta ujeedka waxaa weeye madashani madal markii laga hadlayo waxaa weeye waa waa waa fikir la wadaagayo weye iyo doodo iyo niqaash imaanaya ee maxay ahaydee ra'yigiina la rabo in maxay ahaydee aan helno dowladdu waxay aaminsan tahay dadweynaha iyo canshuur bixiyaha iyo ururada bulshada ahmiyadda ay leeyihiin waxayna rabtaa marka dowladdu inay dhegaysato afkaarta idinka imaanaysa oo maxay ahaydee hal abuurka ku dhisan marka waan filayaa maanta madal miro dhal ah inay inoo ahaan doonto madashani in yar marka mashruuca saab la yidhaahdo s e r p waa mashruuca maxay ahayde wanaajinta dowlad wanaagga qaybo badan ee dowladda ee bangiga adduunka uu caawin jiray ama maxay ahayde wanaajinta maaliyadda iyo maxay ahayde abaabulka dakhliga gudaha iyo tayeenta hay-adaha dowladda dhammaan buu isu keenay marka tan aan maanta u taagannahay waa d r m oo ah abaabulidii maamulkii iyo tayeyntii maxay ahayd dakhliga gudaha agaasimaha waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda jubbaland zakariya cabdi cali ayaa bulshada jubbaland ugu mahadceliyey sida ay ugu hoggaansan yihiin bixinta canshuuraha runtii kulankeenna wuxuu ka mid yahay kulamo badan oo kii ugu dambeeyey uu shalay dhacay oo ku saabsan abaabulka dakhliga ama canshuuraha kolba sidii soomaalidu midkay u taqaano waxaan aada ugu faraxsanahay bulshada reer jubbaland khaasatan kismaayo oon maanta joogno inay canshuurtii iyo isgarabtaaggii dowladnimadooda inay si fiican uga soo dhalaaleen waxaan aniga ku jiraa reer dadkii ugu badnaa ee intaa la joogay qaabka canshuurta iyo tasiiraadka loo qaado ee dhex taagnaa mar walba waxaan aada ugu faanahayaa bulshada reer jubbaland ee kismaayo inay is-ogoshahay canshuurteedana ay si fiican u bixiso waxaana ku faraxsanahay inaan leenahay maanta rug ganacsi oo wixii marjicehe yimaada aan dib ugu noqonno oo iyadiina ay dhexdhexaad tahayoo qofka muwaadinkee soo cawda iyo dowladdii oo canshuur ka raadinaysa ay u dhaxayso oo ay kana soo qabata kana qabato isku dhex wado aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta albaabaan aan ku cabanna aan leenahay dadweynihii iyo innagaba